بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo galabta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyo maleeshaadka riddadu ku leeyihiin degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe kataayiba likhbaariya oo baahisay muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadalle dad rayid ah oo dil iyo qafaalasho loogu geystay dalka itoobiya xilli ay faraha ka sii baxayso xaaladda amni ee dalkaasi xamlo dacwi ah oo muddo bilowinaha ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga galgaduud oo la soo xiray waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan mas-uuliyiin iyo nuqabo kelimaad ka jeediyey xafladda gebagabada xamladaasi jenaraal murtad ah oo maxbuus u ahaa kooxda riddada soomaaliya oo ku dhintay gudaha magaalada muqdisho mu'asasada warbaahineed ee alkataib oo soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya askar taayibiin ah oo ka soo goostay maleeshaadka murtadiinta oo lagu soo bandhigay deegaanka kuuyabarow ee wilaayada shabeellada hoose qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiintu waxay galabta weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigyada maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal kula wareegeen deegaanka abuurey ee dhaca duleedka degmada buulaburte mujaahidiinta ayaa kala ceeriyey maleeshaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaasi kuwaas oo sidoo kale la jebiyey markii ay isku soo dayeen in ay weerar soo qaadaan xaaladda deegaanka ayaana ah mid deggan waxaana ku sugan ciidamada mujaahidiinta dhanka kale dagaallo lagu jebiyey maleeshaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada ruunirgood ee shabeellada dhexe maleeshaadka riddada oo khasaare xoogan la gaarsiiyey ayaa markii ay jabeen waxay u carareen dhanka deegaanka nuur dugle xaaladda degmada ruunirgood ayaa deggan waxaan si buuxda gacanta ugu hayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerarkii duqaynta ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane bakhtigu waa saddex gaal oo ah shaqaalaha u n-ka gaar ahaan gaalada reer yurub waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay saddex gaal oo ah shaqaalaha u n-ka gaar ahaan gaalada yurub waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkan madaafiicda ku gubeen laba guri oo ay deganaayeen shaqaalaha u n-ka iyo saddex gaari oo kuwa u n-ka ah oo iyagana goobta ku basbeelay waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise badan aan soo dhoweeyo walaalka nuur cali warsame abusheyba oo barnaamijka igala qaybgalaya aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed dhegaystayaal haddii aynu gudaha u galno xubinta hadalhaynta iyo mareegaha islaamiga waxyaabaha ay qoreen waxaa ka mid ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayno dad rayid ah oo dil iyo qafaalasho loogu geystay dalka itoobiya xilli ay faraha kasii baxayso xaaladda amni ee dalkaasi shabakadda wararka soomaali mimo sida ay qortay wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya kooxo hubaysan oo dad rakaab ah ka qafaashay jidka u dhexeeya magaalooyinka gohatson iyo tuulumiki oo ka tirsan gobolka oromada ilwareedo ayaa sheegay in la khaarijiyey ugu yaraan toban qof oo rakaab ah halka inta kale oo tiradooda aan la ciyimina la sheegay in la afduubtay dadkan rayidka ah ayaa saarnaa mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha oo noociisu ahaa bas waxaa dhacdadan xaqiijiyey mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka isagoo sheegay in xogtan uu helay sabtidii lasoo dhaafay baska ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soo ambabaxay magaalada bahardaar ee xarunta gobolka maxaarada kuna sii jeeday magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya afduubka gaadiidka iyo weliba rakaabka saaran ayaa marar badan kusoo noqnoqday gobolka oromada gaar ahaan wadada xiriirisa bahardaar iyo adis ababa ku dhowaad laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii in ka badan konton qof oo rakaab ah lagu afduubtay aagga waqooyiga shawa ee degmada warejeso ee gobolka oromada waxaana had iyo jeer afduubayaasha caado u ah inay u hanjabaan in ay dili doonaan dadka u qafaalan haddii aan la bixin madax furasho gaaraysa ama ku dhow toban kun oo doolar taasoo dadka badankoodu aanay awoodin nidaamka kufriga ah ee abiy axmed ayaa afduubka ka dhaca deegaanadaasi ku eedeeya kooxda u dagaalanta oromada ee magacooda marka lasoo gaabayo loo yaqaano o l a kooxda o l a ayaa eedahaasi iska fogeysay waxaana afhayeenka jabhadaasi uu dhowr bilood ka horshaaciyey in afduubka dadka rayidka ah ay geystaan kooxo uu abaabulay maamulka fadhigiisu yahay magaalada cadisababa qormadii soomaaliya mimo haddii aynu halkaa uga gudubno xubintii xigta oo aynu kusoo qaadanayna ayaa waxay tahay maleeshaad taabacsan xukuumadda muqdisho oo wiil toban jir ah ku dilay shabeellada dhexe webka islaamiga ah ee redio alfurqaan oo qodobo kala duwan lagu qoray ayaanu waxaynu ka doorbidnay inaynu ka soo qaadano xubinta ah wiil toban jir ah oo lagu dilay shabeellada dhexe habeenkii xalay ahaa maleeshaad taabacsan kooxda riddada ayaa waxa ay deegaanka garas duure oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ku dileen wiil yar maleeshiyaadka ayaa waxay rasaas ku fureen arday ka soo baxday dugsi ku yaala deegaanka waxaana shan xabadood lagu dhuftay mid ka mid ah ardayda oo da-diisu ahayd toban jir qodobka ugu dambeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo waxyaabahay qoreen umirigaha islaamiga waxa ay tahay shil sababay dhimashada dad isku qoys ah oo ka dhacay dalka kenya sida uu qoray websayteka calamada khasaare dhimashii dhaawacba isugu jira ayaa ka dhashay shil baawar oo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka siyaa ee dalka kenya halkaasoo ay ku nafaayeen dad isku qoys ahaa inta la hubiyey ugu yaraan ilaa afar qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay shilka gaari oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka kagoya ee ku teedsan wadada isku xirta siaya iyo naidarora saacadii lasoo dhaafay ilwareedyo maxalli ah oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in shilka uu yimid markii ay isku dhaceen gaari yar iyo basa nooca ay raacaan ardayda iskuullada dad goobjoogyaal ah ayaa soo sheegay in dadka dhacdadan ku nafwaayey ay kala ahaayeen aabbe iyo carruurtiisa waxaana meydadka dadka shilka ku dhintay la geeyey isbitaalka siaya dhanka kale khasaari isugu jiro dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii uu dhisme kusoo dumay deegaanka boojari ee ka tirsan ismaamulka kiisi dhacdada waxaa si gaara looga soo tebiyey aagga sineke ee deegaanka banjari dhismaha dumayna waxa uu ahaa mid gacanta lagu hayay sida ay soo wariyeen ilwareedo deegaanka ah ugu yaraan lix xubnood ayaa la xaqiijiyey inay goobta ku dhinteen halka dhowr xubnood oo kalena lasoo badbaadiyey sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah dadka dhaawacyada qaba ee laga soo saaray dhismayaasha burbure ayaa lasoo wariyey in la geeyey cisbitaalka guud ee kisii halkaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo waa mahadsan tahay walaalka nuur cali warsame maxay ahayd hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waad mahadsantahay walaalka maahir hadalhaynta caawa baraha bulshada ka taagan waa dhimashada jenaraal murtad ahaa oo lagu magacaabi jiray sheegow oo u xirnaa kooxda riddada sannadihii lasoo dhaafay murtadkan oo kooxda riddadu sanadkii hore ku xirtay muqdisho ayaa lasoo wariyey inuu gelinkii dambe ee maanta ku geeriyooday caasimadda ehelkiisuna waxay sheegeen inuu u dhintay daryeel la-aan dhanka caafimaadka ah maahiro waxaa xusid mudan in dhowaan baraha bulshada lagu faafiyey qoraal lagu sheegayey in murtad sheegow uu ku dhacay xanuun daran oo ah nooca kansarka taasna uu kula il daran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho dhegeystayaal xubintii hadalhaynta iyo waxyaabahay qoreen miregaha islaamiga intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan katayb al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaalka weerar lagu qaaday fadhiistin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka sumadaale ee hoostaga degmada cadalle waxaana muuqaalkan la daawan karaa in ka badan afar daqiiqo dhanka kale mu'asasada warbaahineed ee alkatayb ayaa soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya haddaba kusoo dhowaada war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu soo jeedinayo walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi araxmaan araxiim mu'asasada warbaahinta alkataa'ib oo soo bandhigi doonta dokumentari cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee soomaaliya sagaalka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan toddobada bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka soddonkii sane ee u dambeeyey waxaa geyga soomaaliyeed ku lixaadsaday duulaanka dhaqaale ee dowladaha iyo hay-adaha dhaqaale ee reer galbeedku ku soo qaadeen dalkeenna iyagoo dhidabada u taagay maamullo maqaar saar ah oo gaalada u sharciyeeya boobka hantida ummadda muslimka ah waxay maamulladan riddada ah dhaqaalaha dalkeenna gacanta u geliyeen dhiigmiirato ka kooban dowlado shirkado shisheeye maalgashadayaal ajaanib ah iyo siyaasiyiin musuqa ku caanamaala kuwaas oo aanan u aabbayeeleen hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dalkana ku hogaaminaya dhabbaha faqriga iyo gaajada halka jaangoynta go'aanada siyaasadeed ee dhaqaalaha dalka ay la wareegeen hay-adaha i m f iyo woldi bank isagoo raacaya hannaanka ay gaaladu u jeexeen wuxuu madaxweynaha xukuumadda riddada xasan sheekh maxamuud dhowaan waraaqad u diray madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo si shuruud la'aan ah ugu hibeynaya qayb ka mid ah khayraadka dalka gaar ahaan dekadaha berbera boosaaso iyo saldhigga balidoogle waxaa ka horreeyey heshiisyo uu horay ugu saxiixay dalalka itoobiya turkiga iyo imaaraadka haddaba iyadoo arrimahaasi laga ambaqaadayo waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib dhowaan baahin doontaa dokumentari taxane ah oo ka kooban saddex xalqo kaasoo bannaanka soo dhigaya aragtida dhaqaale ee dalka lagu hagayey tobannaankii sane ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha dhaqaale ee uu dalkeennu wajahayo taxanahan oo loogu magacdaray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu ku baxayaa luqadaha af soomaaliga iyo ingiriiska wuxuuna daaha ka feydayaa hagardaamooyinka ay hay-adaha i m f iyo woldi bank ku hayaan dalalka soo kobcaya gaar ahaan dalkeenna muslimka ee soomaaliya wuxuu sidoo kale taxanahan diradda saari doonaa siyaasadda dhaqaale ee guracan ee hay-adaha i m f iyo woldi bank ay ku soo rogeen dalkeenna isagoo si gaar ah isu dultaagi doona waxaa loogu yeero barnaamijka deencafinta soomaaliya iyo canshuuraha xargaha goostay ee lagu soo rogay shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib taxanahan ku soo gudbinaysaa asbaabaha ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku diidan tahay hannaanka dhaqaale ee hay-adaha i m f iyo woldi bank dalka ku soo rogeen iyo baadilnimada heshiisyada loo saxiixay waxay mu'asasada warbaahinta alkataa'ib ugu baaqaysaa culimmada aqoon-yahanada ganacsatada jaamacadaha iyo indheergaradka bulshada inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed una kuurgalaan daraasadda iyo doodaha uu taxanahan xambaarsan yahay xukuumadda riddada soomaaliya iyo golayaasheeda ku caanbaxay beenta iyo marin habaabinta bulshada waxaa looga fadhiyaa inay ka jawaabaan xaqaa'iqda uu soo bandhigayo taxanahan taxanahan waxaa la baahin doonaa insha allahu tacaala laga bilaabo maalinta arbacada oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ugu dambayn qofkii dood ka qaba xaqaa'iqda uu xambaarsan yahay dukumentariga dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu aragtidiisa ku soo gudbin karaa iimeylada hoos ku xusan ee kale ah alkataa'ib at broton me iyo alkataa'ib at tutamail com أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada galgaduud munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasi oo lagu soo gebagabeynayey xamlo dacawi ah oo muddo lix bilood ah ka socotay wilaayadaasi xamladan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee muscab ibnu cumayr waxaana ay ka hirgashay islamarkaana ay ka qabsoontay ilaa laba iyo labaatan goobood oo deegaano iyo degmooyin isugu jira waxaana xamladaasi dacawiga ka faa'iidaystay toddoba kun toddoba boqol shan iyo toban ruux oo rag iyo dumarba leh xafladda lagu soo gebagabeynayey xamladani waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah lejnadii xamlada dacawiga isagoona sharaxaad ka bixiyey xamladii socotay muddada lixda bilood بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ولا ليال وحان كور بحننا إن شاء الله حملة دعوة هذا كسعطي ولاية الإسلامية قلقدود وأيهاني بلها على صور دافي حملة waxay bilaawatay taariikhdu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo lix bishii labaad xamladaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa xamlatu muscab ibnu cumayr dowrkeeda koowaad iyo wareegii koowaad ayaa halkan kusoo gebagaboobay shicaarkeeda iyo astaanteedana wuxuu ahaa ajiibu daaciy allah xamlada muxaafadaadka ka faa'iidaystay waa afar muxaafado muxaafadada xiindheere ceelgaras ceelbuur iyo muxaafadatu galhareeri afartaas muxaafado ayaa ka faa'iidaystay ee xooga ku saarnay wareegan koowaad amaakiinta iyo meelaha la tagay oo tuulooyin iyo baadiye kale ah waxaa weyn labaatan iyo laba makaan ayaa dacwada la gaarsiiyey dadka si guud ahaan muxaafadaadkaas iyo amaakintaa ku noolaa ee ka faa'iidaystay xamladan dacwiga ah waxay gaarayaan toddoba kun toddoba boqol toban iyo shan si guud ahaan haddii la kala qaado ragga waxay ahaayeen shan kun boqol lixdan iyo saddex haweenka laba kun shan boqol konton iyo labo intaasaa ka faa'iidaysatay waxyaabaha muqararaadka ah ee xamladan lagu daraasaynayay ee dadka shacabka muslimiinta la gaarsiinayay ee xamladan intay socotay waxaa ka mid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka juska hoose ee juscamaha ayaa la daraasaynayay waxaa kaloo la daraasaynayay risaalada cajiibka ahoo tawxiidka ku saabsan ee layidhaahdo khud caqiidataka min alkitaabi waasunnati asaxiixa waxaa kaloo ka mid ah rasaa'ilka la daraasaynayay adduruus almuhima licaamati alumma uu qoray sheekhii caalimka ahaa sheekh ibnu baas raxmatullahi caleyh waxyaabaha kaloo la daraasaynayay xamlada intay socotay waxaa ka mid ahaa talkhiis sifatu salaati nabiy sala allahu calayhi waali wasalam waxyaabaha la daraasay ka mid ahayd marka rasaa'ilkaas iyo tafsiirkaas juskaas ah dadka shacabka muslimka ah intaasaa la gaarsiinayay ciddii wax qori karta dadka aan wax qori karin muqararkooda iyo waxyaabaha loo daraasaynaya waxay ahayd rasaa'il iyo manshuuraad la daabacay oo ka koobnaa ilaa lix mustawo oo mustawa alawal qofka markuu dhammeeyo waa laba iyo tobanka tiir mustawa athaani salaada ee lagu baraayay iyo maxaan ku irahdaa wixii la akhrin lahaa aqwaal ah ilaa mustawo lixaad oo tawxiidka wixii uu ku buraayo iyo salaadii axkaamteeda iyo waxyaabahaas lagu baraayo ilaa lixdaas mustawo ee dadka caamada ah ee maxaan ku irahdaa farcarabiga aan qori karin ayada intaasa loo laqinayay oo la baraayay runtii wax badan ay ka faa'iideen rasaa'ilka ee ummadda loo qaybiyey ee la siinayay waxay gaarayaan ay kutubta ahayd shan kun iyo afar boqol ay ahaayeen oo rasaa'isha la qaybiyey ee dadka muslimiinta la siinayay manshuuraadka dacwiga ah oo dadka caamada ah ee loo qaybinayay oo loo laqinayay waxyaabaha maxaan ku rahda cibaadadooda iyo asaasiyaadkooda ayagana waxay gaarayeen afartan iyo shan kun oo manshuuraad iyo maxaan ku rahda warqado ah ayaa la daabacay ee dadka muslimiinta la gaarsiiyey waxaa kaloo barbar socday duruustaas ee muqararaadka ah muxaadaraad iyo tawjiihaad ee masaajidda iyo maraakiista iyo shawaaricda lagu qabta oo maxaan ku raha munaasabaadka dadka markay isugu yimaadaan iyo meelaha qaarkooda looga faa'iidaysto marka muxaadaraadkaas iyo tawjiihaadkaas masaajidda iyo maraakiista iyo shawaaricda iyagana ee culimmadu ay jeediyeen khayr allahase waxay gaarayaan saddex boqol iyo lixdan muxaadaro iyo tawjiihaad isugu jira ayaa dadka muslimiinta la gaarsiiyey inta maxaan ku rahda culimmada ay soo diiwaangeliyeen waxaa kaloo socday daawashada aflaamta jihaadiga ah dadka muslimiinta ee miyiga iyo magaalooyinka ku nool in la gaarsiiyo aflaam fara badan iyo maxaan ku rahda habeene iyo maalmo laba la shiday ayaa jiray ilaa lixdan iyo shan ayaa la shiday aflaamta jihaadiga ah waxyaabaha culimmada lajinada ee maxaan ku rahda barnaamijkan wadan ay qaban jireen waxaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa in tuulooyin afar ah laga furay tasjiilaad islaami ah ama maxaan ku rahda stuudiyo oo dadka muslimiinta maxaan ku rahda diintooda lagu gaarsiinayo oo maxay tahay haddii duruustii markaa la akhrinayo hadday tahay iyo qur-aanka kariimka akhriskiisa iyo muxaadaraadka iyo aflaamta jihaadiga wixii cusub ayaa laga hirgeliyay afar makaan oo maxaan ku rahda ka mid ah ee amaakiintii dacwadan ay gaartay runtii dad badan oo ahlu khayr ah oo culimmadii markaa lajinada socotay iyo dadka deegaanada jooga sida macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka iyo macaahidda macallimiinta ragga ka ah culimmadaasna runtii aad iyo aad ay maxaan ku rahday ay u mahadsan yihiin gacan weyn bay ka qaateen waxaa kaloo xusid mudan oo in meeshan in ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda uu badiyo dadka odayaasha nuqabada ee maxaan ku radaa deegaanada iyo magaalooyinkaas joogay ayagana runtii kaalin weyn ay ka qaateen mashruucan iyo horumarintiisa iyo maxaan ku radaa dadka waxgaarsiintiisa dadka si guud ahaan ee lajaantaas hadday yihiin culimmadii kore ka socotay iyo dadkii ka qayb qaatay ilaa boqol iyo konton qof ee maxaan ku radaa ay gaarayaan dadka barnaamijkaas waday marka runtii ee xamladan fawaa'id fara badan iyo khayraad fara badan ayay lahayd runtii dadka baadiyaha jooga aad iyo aad aynu u soo dhoweynayeen qaabka wax loo fahansiinayo iyo qaabka wax loo baraayo insha allahu marka doorkan koowaad halkaasaan kusoo gebagabaynayna markana dhegaystayaal codadka aad maqli doontaan waa qaar ka mid ah nabadoonnadii ka qaybgalay xafladda gunaanadka xamlada kuwaas oo soo dhoweeyey xamladaasi dacawiga ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh mahadan la soo koobi karin oo meelay ku dhammaato iyo meel ay ka bilaabato aan lahayn ilaah mahaddaa iska leh mahadda labaad waxaa iska leh akhyaarta hawshan wax badan waday ilaahay subxaana watacaala ka amaal mariyaan leenahay akhyaarta nooc walbaba le walaaye leh oo culimo leh oo wax walba leh oo akhyaar ilaahay subxaana watacaala ka amaal mariyaan leenahay qof walba miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay ka soo martay xafladan iyo waxa weeye waxbarashada diiniga oo loo baahnaay ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay miisaanka xasanaadka u saaro wixii soo ajiibo in waxaa waye dhegeysiga xasanaadka allah iyagana miisaanka u saaro dhegeysiga ay dhegeysteen aan leenahay waxaa kaloon ku darayaa ilaah subxaana watacaala mujaahidiinta ku dadaashay diinta waxawaaye meel lagu bartay rabtaa wax lagu dadaalo wax ugu khayrfa badan waxawaaye diinta waaye mujaahidiinta haddayna kor ka taagnayn waxawaaye gaalada aan lala xisaabtamayna diin lama barteen kuwa la xisaabtama gaalada ilaah subxaana watacaala waxaan leenahay gacmahooda kuwa siibo ilaah saasaan ka rajaynayna insha allah kuwa ku dhaawacmay waxaan leenahay allah bogsiiyo kuwa hawaaye ku shahiidayne waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala jannatalfirdows allah ugu bishaareeyo sidaasaan kusoo dhowey doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan dacwigana oo soo socota muddada lixda biloodana ee qoraalihii ayaguna hogaaminaya daadihanaya hadday tahay wilaayada gobolka hadday taha bahdii dacwada ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanada ha u saaro dadkii intii wax ku dhaaftan ilaahi subxaana watacaala ha u barakeeyo haddeerna waxaan ka codsaynaa maadaamana odayaasha dhaqanka oo deegaanka odayaasha waxay codsanayaan in aan xamlada intaas looga harin ee loogu soo celceliyo mujtamaca lagala dagaala jahliga iyo dulliga iyo waxa haysta dadka oo doqonnimada ah iyo diinyarada in masiiradaas ay qaataan wilaayadu ka odayaal ahaan iyo ka deegaan ahaanna annagana diyaaranana arrintaas ayada inaan soo dhoweyno daadihinno horkacna wilaayada hadday tahay xalaqaadkii hadday tahay madaastii hadday tahay dowraadkii waan boorinaynaa waana soo dhoweynaynaa in haddanana loo eliyo mar labaad iyo mar labaad iyo mar labaad wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa madasha kelimad qayimah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ama bacdu awalan alla subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihii na abuuray naga dhigay muslimiin bacdallaahi dhammaan culummada iyo akhyaarta iyo waxgaradka iyo bulshada qiimaheeda kala duwan munaasabadan ka soo qaybgalay ikhwa saaad ogtihiin maanta waxaan joognaa gebagabada camlatu musa bin cumeer radiallahu tacaala canhu shacaarkeedana laga dhigay ajiibu daaciya allah camladaasi gebagabadeeda ayaan joognaa weliba wejiga koowaad ama wareega koowaad qeybo kale insha allahu dib in loo bilaabo ayaa insha allahu tacaala la rajaynayaa marka maadaama muddo lix birooda culummada iyo ducaadda iyo deegaamada iyo maamulada dhan wada shaqaynayeen in markaa tan aan uga dhigno gebogebo iyo fulaaso aan uga dhigno saad maqlayseenna taqriirka ka baxayey waxa waaye xamlada labaad oo sanadkana kun afar boqol afartan iyo lix ay bilaabatay waxaan joognaa haddana bishii sideedaad marka muddo oo nisu sana ah ama lix birooda ayay socotay waa wakhti runtii oo juhdi badan iyo dadaal badan iyo maraaxil badan iyadoo la maraayo ayaa xamladan ay maaragtay maashaytay ama gaartay ee muxaafadaadka deglooyinkana waa maaragtay walaalaha sa ay noo sheegeen ilaa afar degmo ayaa xamladaasi ay ka hergashay amaakinta ilaa labaatan laba makaan oo maaragtay magaalooyin iyo baadiin u badan ayaa dadka la haystinayay la isu geynayay dadka ka faa'iidaystay oo xamladan oo diinta ilaahay dadka looga yeerayay oo xamladan dacwiga ah saad maqlayseen ilaa todoba kun todoba boqol toban iyo shan rag iyo maaragtay haween ah ee dadka degan wilaayadaltaasna maaha laakiin cadad macquul ah si hoosa runtii loo fiirinayay dadka dad muslimiin ah waaye laakiin diinta waxay rabtaa barasho ay rabtaa qofka muslimkaa naftiisa haddii diintiisa baranin oo isagoo yar oo laga tarbiyeynin ama maaragtay isagoo weynba diintu waa ka maqan tahay mar walba marka hadba qofka sidaa asaga ee maaragtay ula qabsado ama ilaahay u waafajiyo ayaa diinta ku xiran tahay saas daraaddeeda dadka muslimiinta maanta la dhex joogay oo dacwada iyo wilaayada dhex joogay oo muslimiinta ah waxa waaye saa la ogyahay jahni badanaa jiri jahnigaas markaa in la zuuliyo ama la yareeyo ayaa hadafku ahaa rasaayihii saad maqlaysan ilaa shan boqol iyo afartan risaalo ayaa walaalaha qaybiyeen oo dadkii mustawga koowaad ay u qaybiyeen manshuuraad ilaa afar kun iyo dhowr ah ayay bixiyeen oo dadka maaragtay mustawa labaad ah muxaadaraad ilaa saddex boqol iyo lixdan ayaa baxday oo la jeediyey oo mawaadiic iyo majaalaad kala gedisan ah wakhtigaasi iyo muddadaas deegaamada dad waxaa loo daarayay aflaamta islaamiga ah jihaadiga ah markhaati cusub ayaa loo shidaayay ay ka faa'iidaysanayeen sidaasoo kale howlahan inta ay ku dhex jireen walaalaha dacwada waxay soo fureen istuudiyaal dadka wax looga duubo oo sahlaayo inay si fudud ay u helaan waxyaalaha diintooda ay u baahan yihiin ee maaragtay insha allahu tacaala culammada muslimiinta ay duubeen ee majaalaad iyo masaa'ilka kala duwan antaasoo loo soo furay hadda si toosa u shaqaynayo mashaayikhda iyo culimmada iyo ducaadda ka qayb gashay xamladan waa boqol iyo konton daaci ama sheekh ee muqararka iyo manhajka lagu socdayn walaalaha waa noo sheegeen jazaahum allahu khayra jazaan leenahay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo gostay maleeshaadka murtadiinta askartan oo ay tiradoodu ahayd shan askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka kunye barrow ee wilaayadaasi waxa ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo baraawe markii towxiidka loo qabtay ayay waraysigan siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan magacaygu waa cabdinaasir cusmaan cumar waa yahay cabdinaasir halkead ka timid waxaan ka imid baraawe dowladda federaalka goormee ku biirta waxaan ku biiray sanadii laba kun afariyo labaatan waxaan ku jiray muddo lix bilood ah kadib waxaan fahmay inaan wax diin ah meesha oolinoo islaamnimo ah kadib waxaan garowsaday inaan ka tago oo aan meesha ku noolaa karin si qalbiyan ah qanaacadeeduna ay ku qanci weysay ilaan qofka biniaadanku waxay naftiisa ay ku qanci weyso waa inuu isaga tagaa anigana marka waxaa garowsaday inaan meeshaas ka tago oo aan aado dhul laga xukumaayo wilaayaadka islaamka kitaabka qur-aanka axaadiistii nebiga sidaasaan ku imid halkan anigoo kaashanaya nabadoonadeyda iyo waalidkeyga
maxaad ugu biirtay kolkii hore ciidamada dowladda federaalk qof aa iga aqli badiyo geliyay meeshaas radinimada markaad ku biiraysa maxaa lagu sheegaya marka wallaahi lacagi iyo in meeshaan jaga laga heli doono oo wax jaga ah ma ka heshay markaa wax jagaa iska dhaafee wax lacaga xataa ma ka helin kolkii hore markaad intee uga birta isla baraaw gudaheed miya meel kale baraaw gudaheeda ugu beeri tababar ma soo qaadat ma wax tababaraa ma qaadan wallaahi intaas qof aniga asaagayga ah oo staff u ahaa ilaalinaya dee waxay ayaga yaqaanaan qofka in la ilaaliyo dee anaga malakmood ma ka ilaalin karna wax walba haddaan ka ilaalin qofka ilaalinays muxuu ahaa wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan kooxda radada soomaaliyeed inoo sheegi karta jegadiisa magaciisa wallaahi kabtan ayuu ahaa waxaana la dhahaa kala dire ninkaas staff u ahaa nabad sugidda baraawe xukuma waa ka dabcan waa taliyaha nabad sugidda degmada baraawe wallaahi walaalka dhibaatooyinka horta ma koobmaan waayo meelaan diin looga dhaqmaynin kitaab alla loogu dhaqmaynin wuxuu ilaahay u subxaanahu watacaala yiriba qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullah qofka hadduu ismoogsiinayo dembiga gobodfallada isaga dhacaya dee annagu meeshu waxaan cunaynay oo aan ku nooleenab ha ahaata dhankii balwadda dadka la siiyo ha ahaata badarka la cunayo waa dhididka shacabka soomaaliyeed masaakiinta baraaba degan xooga loogu soo qaado xeelada loogu soo qaado in badan oo aan xeelad la isticmaalayn dadku dee laska soo xiraayo al-shabaabnimo lagu tilmaamayo sidaa lacag loogu gurubsanayo sidaas baanu ka shaqey jirnay maadaama een, gobolka shabeellaha ee, hoose maalmihii lasoo dhaafay dagaallo ay ka socdeen oo u dhexeeyey ciidamada xarakada al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk baraawa see looga dareemaya wallaahi baraawo cabsi weyn baa ka jirtay haddii oo soonaha baraawo ay maraan rag ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin dee habeenkaas jiif ma jira iyo maalmahaas oo dhan nimankiibaa meelaha joogaa la leeyahay askarta iyo qaadaa loo wada qaybinayaa iska qayilaa la leeyahay soo jeeda naga ilaaliya dee nin qayilaaya muxuu tari karaa markaad al-shabaab u imaatay ee deegaanka weynbaro lo- saa lagugu soo dhaweeyey wallaahi si aa filaynay iyo si loogu sheekeeyey horta iyo si ka duwan kaaf iyo kala dheeriya dhahdaa soomaalida maxaa lagu sheekan jiray marka meesha markaa joogna meeshaas haddii la tago waa laisqalaya aragtida lagu arka bes waaye saan waaye inta waa- rafaadaa jiro ninka god baa lagu ridayaa waxa dee markaan imaanay waxaa lagu soo dhoweeyey si wanaagsan meeshu inaa anaga joogi jirnay mida xigtaa markaan imaanaynay ilaa hadda dhowr maalmood baan joognaa wax qori la dhahaya xitaa maanan arkin wax kale iska daa gobodfallada ay sheegayaan waxaaba been ka ahba in anaga wax qori la dhahaya xataanan arkin si wacan baan lagu soo dhoweeyey guri baa nala geeyey waa lana marti qaaday dee intaa aa kula hadlayo inta aa joogna hilib baan cunaynay wax kale xataa maanan arkinba si wacan baan loo soo dhoweeyey wax hub ah oo aad la timaad ma jiraan may may wax ubaa maanan la imaan fiican nintii sarkaalka maxaa ku wardeynaysa marka dee qori uu leeyahay baan ku ilaalinayay iyo boosh iyo tooto uu leeyahay Een, ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa ciidamada kale ee ku jira safka askarta dowladda federaalk wallaahi dadka ku jira kooxda riddada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxaan u dirayaa weliba baaq qalbigooda taabanaya soo maanta waxa aad ku dhimanaysa ma ahan wax caqiide ah maanta sidaa haddii aad ku dhimatay ahlunaar baa tahay walaalayaalow waxaan idinkugu baaqayaa intaysan geeridu idin imaanin waayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt uu leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala waa dhadhamini naf walbaba geeridu way dhadhamini ilaahay suuratu lbaqara wuxuu ku leeyahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa camilat wahum laa yudlimuun naf walba waxay u baahan tahay inay soo laabato maalin baa jirto lasoo laaban doonin oo yowm alqiyaama ah marka dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan meeshan si wacan baa laisku soo dhoweynayaa diin baa jirta wanaag baa jira xusnul khuluq baa jira dabeecad wanaagsan ayaa laiskula dhaqmayaa dhaqan wanaagsan marka gaalnimada riddada xoolaha islaameed la dhacaya la cunaya laiska qayilaya inaysan wax faa'iido lahayn maalin baa imaan doonto laiska waraysan doono nimankaa ku jira kooxda riddada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay waxyaalaha ay ku jiraan ka toobad keenaan nimanka mujaahidiintana u imaadaan si aakhiradoodii ay u ficnaato magacaaga magayga cabdulaahi diinow cabdi Een, cabdulaahi halkee ka timid waxaa ka imaada baraawe baraawa marka maxaad ka qabanaysaa ciidan ah askari askari dowlada ah
goormeed ku biirtay marka ciidamada dowladda federaalk laba kun iyo labaatan labadu marka laba sano iyo lix bilood aa ku jira wax tababaraa ma soo qaadatay haa halkee ka lix- soo qaadatay lix bilood ayaa wanda ka soo qaatay uganda Haa. baraawe aana lagu qaaday waxaana la geeyey xamar xamar waxaa joognay muddo s- bil amalaa joognay kabacad yawaandana loo qaaday waayahay een, maadaama uganda laydin qaaday tiro ahaan markaa bixiseen tiradeyna saddex kuna ma lahayn lix biloodaa tababar soo qaadan kabacdi waana la soo qaaday waxaana la keenay meel la dhahaya xere damaanyo waa muqdisho ku taala meeshan waxaa ku jirna laba bilood kabacdi qoryaala nala qeybiy waxaana la geeyey furont ana saddex dagaa laga qayb galay laba dagaal horta waa iska fududaay ma fahanta kii ugu dambeyska saddexaad aa, sagaal qof aa aniga dhimatay Waa kan saddexaad kan shabeelow shabeelow aa, midka ugu qatarsan marka sagaal qof aa naga dhimatay marka inta dhaawacday dhiba tirada waa iska badan yihiin dhaawacaaday toban iyo lix qof malaa naga dhaawacday marka adii xaal cabdibili gaariye aa ugu carara meesha waana laga gubay dhaawaca badnaaye dhimasho sagaal qof Ee waxaa adi meesha laga soo tagay waxay miid aan la arkin iyo wixii dhaawac la arkin iska dhaafarto wixii la arkay sagaal qof miid ah iyona adi lix qof dhaawac raggii macnaha taatikan ugu soo galeen marka aniga kedisayna ugu soo galeen cayaalka marka habadda bilaawata qaar dagaal ma u galeen waa carareen marka qaar adi dagaal galeen qaarkii dagaal galeen wax dhantii waxay la baabaya laga dhigay waa soo jabnay dagaalka u uslahay kaas waaye maadaama haatan aad ka soo laabatay inaad ku biirto askarta dowladda federaalka maxaad ugu baaqaysaa ilan hadda askar fara badan ayaa ku jira safkooda maxaa leedahay kuwaas kuwaas waxaan dhihi lahay niyo meeshaas nolol ma taalo mar welbo diinta ilaahay usoo laabta ayaan dhihi lahaa meeshaas nolol ma taalo kasoo dheeraada haddii meeshaas aa gashaan dhibaato waay wiilal badan ay galeen ana asxaabadeyda kamid ah aan arkay dhibaatada ay meeshaas kala kulmeen marka meeshaas hagelinaa dhihi lahaani saasa ugu baaq lahay asxaabteyda hadda rabtana waxaan dhihi lahay meeshaas ha haminin haddii niyadaada ku jirta niyadaada ka saara dhihi lahay saa lagu soo dhoowey maadaama wilaayada islaamiga shabeellaha hoose gaar ahaan kuunya barrow aada joogto nihow ani horta markii soo socdo wax badanaa ka aaminsanaay dadkan maxaa ka aaminsanayd waa lagu xiraa dadkaas haddaa u tagto waa lagu qasbaa xoriyad dhan heli maysa saasaa la yidhahani alxamdulilaah cid igu mashquulsho ma laha maalintii si fiicana laysoo dhaweeyey raashin waa cunaa waa cabaa waa seexdaa cid igu mashquulays ma lahanbu marka ani aa imaada aad iyo aadaa laysoo dhaweeyey maasha allah dad wanaagsan waaye magacayga waa cumar macalin cabdulaahi cumarow halkee ka timid waxaan ka imid baraawe waayahay baraawe maxaad ka sameynaysa baraawe waxaan ka sameynaya waxaan ahaa ciidanka dowladda radid aan ka mid ahaa marka ilaahay ma haddii horta maanta waxaan dhex joogaa wilaayada si fiican goormee ku biirta marka ciidamada dowladda federaalka waxaan ku biiray caarafadan hadda aan soo dhaafeyno aan ku biiray wax tababaraa soo qaatay malaxa maxaa u xil saarneed marka haddaan tababar soo qaadan waxaan ahaa staff staff weyd nin la yidhaahdo nuur karkaar muxuu ahaa taliyo daraawiish ayuu ahaa
markaad la joogtay ciidamada dowladda federaalka maxaa lagu sheegi jiray oo xarakada al-shabaab ka aaminsanayd wallaahi horta maanta sidii macnaha anaga nalagu boorin jiray oo mar walba nalagu caqri jiray iyo sida maanta hadda aniga aa arkayno ishayna hayso horta labay kala yihiin isma laha maanta sharaf iyo karaamo maamuus alxamdulilaah nimcay ilaahay waa saa noola soo dhaweeyey oo noola qaabilay say noo soo dhaweeyeen ilaahay jannada jannada ilaahay uga arsuqo wax hub ah oo aad la timaad ma jiraan may hub lama imaan aniga qalbigeyga ayaa ka imaatay hidaayadda allah igu soo degtay inaan ka dhexbaxo macnaha nabadoonadeydi iyo macnaha waalidiinteydana garab ay igu siiyeen ilaahay kheyr ha ka siiyo iyagana ilaahay ajar ha ka siiyo kulleyba horta waxaan ugu baaqayaa intii soomaali ah ridada iyo gaalnimada ay ku jiraan horta inay ka soo laabtaan ayaan ugu baaqayaa sheekhay cabdi carbow
goormee ku biirtay ciidamada dowladda federaalka halkee ayaa ugu biirtay marka waxaa ugu biiray aniga xirnanac labada kun iyo labaati labadii maasha allah kulley haddin waa allah xaggiisa waan ka tooba keenay boqolkiiba boqol inkastoo maanta waalidkeyga iyo odayaasheyda garab igu siiyeen boqolkiiba boqol si wanaagsan haddana laigu soo dhaweeyey maasha allah soo qaadatay ha waan soo qaatay tababar ilaa iyo saddex bilood halkee ku qaadatay marka kuley waxaan kusoo qaatay uganda weeraro ah ama dagaalo ah aad ka qayb gasho ma jiraan waxaan aaga ka qayb galo oo maanta iga iga horreeyey waxaa eeda coosweyne kal cararkii ka sokan kuma laaban bal ka waran coosweyne maxaa idinku qabsadee see wax u dhiceen aroortaas bal ka waran kuley coosweyne markii oo dagaalkii meesha afjarkii ay ku dhaceen kuley aniga gurmud ahaan meeshii laba laygu geyey kuley cararkiin anna aa ka mid ahay ka sokon meesha kama laaban sidii anna dalkeyga aan ugu soo laabtay kule dhicitaan nin gadaal laga geeya ahay ani saas faahfaaxin ha goobjoog intaan u ahayay dhimashii iyo dhaawac aan kala soo kulmay oo ba-an maanta aan la soo koobi karin sidii aanana kusoo laabtay kule maanta shacabkii micnaa sheegaday wax wanaagee maanta niminkaas oo dhankooda la sheegi kara iyo amni iyo waxaas ma jira waxaan ka aaminsanaya inaa bal oo dadnimo aana jirin aana laga dhaadhiciyay xil damben dadnimadii iyo diin la-aantan dhankooda ay noqotay ilaahay aniga nagu soo xanuuniyey kulley intii ay jirteen waxaan dhihi lahay inay ka tooba keenaan oo alla xaggiisa ay ugu soo laabteen maxaa kuu qorshaysan maadaama safkii dowladda federaalka aad ka soo baxdee waxaa ii qorshaysan maanta inaa dalkeyga aan joogo oo nabad diinteyda ku dhex jiro iyo adduunkeyga aan hor usii raacdo waxaan dhihi lahay intii meesha maanta ayadan ay ku lunsan ilaahayna ha soo xanuuniyo bal ilaahayna towfiiqda iyo toobadan ilaahay kusoo celi ayagin waxaa ugu baaqi lahay maanta inaa meesha oo gaalnimo iyo dulinimo maanta ay ka jirto alla xaggiisa inay u laabteen oo maanta ay tooba keenaan aabaag ugu diri lahay intii meesha ay ku jirto guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo aad caawa qodobo kala duwan ku dhegaysateen waa inaga intaa inta aynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى